kids
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo efamyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka ay washingtonna ka tahay lixdii iyo barhkii subaxnimo waa maalin arbacaa koob iyo labaatanka oogost sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin daadihinayaa ibraahim xasan daandurey iyo sahre ciidla nuur
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna maanta waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada gaalkacyo ku nool oo wada qorshe magaaladaasi loogu hirgelinayo adeega gaadiidka gargaarka degdega dhibaatada ama baahida loo qabo ambulans ayay ugu infayd gareen meeshan muddo asbuuc ayaan joogay deegaanada dhan waa tegey gobolkan degmooyinka ku hareereysan waan tegey runtii dhul aad u kala fog oo u baahan ambulans baahi weyn u qaba ayaan ku soo arkay waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro ku nool magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo loo furay xarun loogu tababarayo si ay u bartaan ciladbixinta moobeelada gacanta
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah noolaa qofkii helaa qotoon joogsigeediyo qorteeda dheeriyo quruxdeeda fara badan quruxdeeda fara badan ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida
wareegii ugu dambeeyey ee dhoolatuskii milatari ay wada sameynayaan maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa lasoo gebagabeeyey ergey sare oo ka socda maraykanka ayaa haatan ku sugan magaalada seoul iyadoo wax walba ay u muuqdaan marka laga reebo dalkaasi kuuriyada waqooyi u diyaargarow loo gelayo dib u bilaabista wadahadaladii muddada dheer hakadka ku jiray ee maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ergeyga maraykanka ee kuuriyada waqooyi stephen bigon ayaa talaadadii shalay tegay caasimadda kuuriyada koonfureed ee seoul halkaasi oo ay uga bilaabatay booqash saddex maalmooda ergeyga ayaa maanta arbaca waxa uu kula kulmay seoul saraakiil ka tirsan kuuriyada koonfureed maalin kadib markii uu dhammaaday dhoolatuskii militari ee labada dalee maraykanka iyo kuuriyada koonfureed dalka kuuriyada waqooyi inkastoo hore uu sheegay inuu dib ugu soo laabanayo wadaxaajoodka marka dhoolatusku u dhammaado ayaa haddana aanay muuqan wax calaamadoo muujinaya inuu diyaar u yahay inuu ka qayb galo wadahadalka mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka ee dalka afghanistan ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay siddeetan qof kadib markii dhowaan qof isa soo miidaamiyey oo la sheegay inuu taabacsan yahay ururka daacish uu weerar ka geystay islamarkaana uu qarax ka fuliyey goob ay ka socotay xaflad aroos oo ku taalla magaalada kabuul weerarkaasi oo lala beegsaday hoolkii ay ka socotay xafladda arooska ayaa la sheegay in dhimashadu markii hore ay ahayd saddex iyo lixdan qof hase ahaatee qaar ka mida dadkii dhaawaca halistaahi soo gaadhay ay haatan geeriyoodeen dhimashaduna ay noqotay siddeetan qof waxaa kaloo la sheegay dad boqol iyo siddeetan qof ka badan in ay dhaawaciyo soo gaadheen nasraad raxiimi oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka afghanistan oo wakaaladda wararka ee a f b la hadlay ayaa sheegay in haatan tirada dhimashadu ay kor u sii kacday weerarkaasina waxa uu ku sheegay inuu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhacaa magaalada kabuul tan iyo bishii janawari sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii
dhalinyaro ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa bilaabay dadaal ay ku xaqiijinayaan sidii magaaladaasi ay u heli lahayd adeega baabuurta gargaarka degdega ah ee ambalasta warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaheenna cabdiwaaxid macalin misaaq dhallinyarada nabadda iyo saddexgalka gobolka mudug iyo ururka dhallinyarada dhakhaatiirta galmudug ayaa u istaagay ka shaqaynta sidii gobolka mudug looga hirgelin lahaa adeeg ambalaas ah oo meelaha ay ka dhacaan dhibaatooyinka caafimaad darro dadka loogu gurmado oqorane maxamed cabdulle waa guddoomiyaha dhallinyarada nabadda iyo saddexgalka gobolka mudug waxa uu ka waramayaa baahida loo qabo adeeg ambalaas ah doorka ay ka qaadan kardho madasha nabadda iyo saddexgalka dhallinyarada gobolka mudug waa door weyn waxaan ka midna ahayn dadkii codsaday maadaama magaaladu aan ka shaqeynayna nabadeeda waxaan doorkan qaadan karna waxaa weeye in aan baraasto si firi ah oo waxaa qooda isan ahayn inay uga shaqeyso guud ahaan gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo xaafiyada kala duwan annagoo ka qayb qaadanayna wacyigelinta aan sameynay iyo isku xirka bulshada hore aan usoo sameynay iyo guulo badan aan ka gaarnay is-aaminaada dadka iyo isku socodka gaadiidka sidaas darteed aamin ambalaas baahida loo qabo baahi aad u weyn weye gaar ahaan xilliyada dagaalka oo kale markay dhacaan waxay ogtahay meelaha dagaalada markay ka dhacaan dadka waxaa lagu soo qaadaa baabuur aan ahayn ambalaasyo ama lamama qaadaba meelaha qaarkood marka sidaas darteed waa loo baahanya aamin ambalaas siduu doctoorku sheegana baahi aad u weyn baa loo qabaa waxaa arkaysaa isbitaalada kaleeto marka isbitaalkan qof ama la baarahayo ama iskaan loo dirahayo isbitaalka loo dirahayo dhib badan baa laga maraa gaadiidku taargooyin bay kala leeyihiin kuwaan cashuurnayn baabuurta isaga shaqeysaa aada u yarta mararka qaar sidaas darteed qof bukaanayna ma sugi karo marka ambalaas haddii la helo gaalkacyo dhan ka dhexaysa nabadii isu socodkii iyo baahida caafimaadka aad bay u kaabaysaa
doctor cabdiqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan madaxa aamin ambalas ayaa sheegaya in deegaanada gobolka mudug ay ka jirto baahi loo qabo helista adeeg ambalaas ah dhibaatada ama baahida loo qabo ambulance ayay ugu infayd gareen meeshan muddo asbuuc ayaan joogay deegaanada dhan waa tegey gobolkan degmooyinka ku hareereysan waan tegey runtii dhul aada u kala fog oo u baahan ambulance baahi weyn u qaba ayaan kusoo arkay dadku inta badan ambulance haddii la sheegay waxaa kusoo dhacaya qarax ama dhaawac laakiin waxaa ka badan dadka dhibaatooyinka kala qaba sida haweenka uurka leh ilmaha xanuunsanaya dadka waayeelka xanuunsan ee u baahan isbitaalka in la keena ee aan soo gaari karin ayaan kusoo arkay meesha marka runtii aad baan dareen weyn baa galay markaa imid deegaanka
baahida ambalaas loo qaba in deegaanka laga hirgeliyo ilaa intay la egtaa
runtii aniga fekerkaan ka haystay gobolkan iyo wax hadda fekerkaan ka haystay aad buu ukala duwan yahay gobolkana aad buu u ballaaran yahay gaar ahaan magaalada gaalkacyo dhexdeedu magaalo aad u weyn aada u ballaaran weeye dad badanna ay ku nool yihiin ambulanstu waxyaalaha ay qabato waxaa ka mid a qof waliba wuxuu ka nasiib badan yahay inta uu ka horgaaro isbitaalka qofka kale marka haddii qofkii inta lagu soo qaado ama uu soo lugeeyo ama wax kale lagu soo qaado isbitaalkii wakhti dambe uu yimaado asagoon wax badan loo qaban karin ayuu imaanayaa laakiin ambulanstu marka ay soo qaado iyo inta isbitaalka u soo wado iyo guriga inta udhexaysa shaqana waa lagu soo qaban karaa marka baahi weyn baahi weyn ayaa loo qabaa runtii maxay tahay marka danta adinka idinka soo gelaysa in bulsho si firi ah ama mutadawacnimo ah aada ugu adeegtaan runtii waa su-aal muhiim ah wey innaga waxaa noogu muhiimsan dunidani waa nolosha bini aadanka waxaad ogtihiin bini aadanku ama naftu inaysan ahayn wax ribeerin lagu samayn karo wax la soo iibi karo inaysan ahayn laakiin ay tahay xilliga ay u baahanta waxqabadka in loo qabto ilaahay asaga qur-aankiisa ku yidhi walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaahu fi lbari waalbaxr annagun waxaan ka midna dadkaas la adeejiyey ayaan ka midna oo waxba yacni waxaa waajib nagu ah muhiimadda qofkan ilaahay nafta oo gelshay sidii loo badbaadi lahay in aan ka wada qayb qaadano bini aadamku naftiisu waa wax ugu muhiimsan ugu dambayntii adoo iisoo koobaya fursadaha dhallinyarada ay ka helayaan ama ka faa'iidayaan maxay tahay runtii fursado badan baa soo bixi doona oo ay ka mid tahay aamin ambulance sideedu waa institution ma ahan wax gaari keligiis ka socda ma ahan institutionkaas haddii uu helo spacekii wuxuu u baahnaa imkaaniyaadkii waxaan furi doonaa meel lagu barta first aidka in dadku yacni tababarka adeega caafimaad ee degdega ah in loo sameeyo institutionkaas wuxuu soo saari doonaa arday badan ayuu soo saari doonaa dadkaas oo u tababaran qof walba asagoo gurigiisa jooga hadday wax gaaraan inuu asagoo isdaaweyn karo in yani loo tababaro first aidka dhammaan bulshada dhan loo tababaro doctor maxamed cali kaahiye waxa uu ka mid yahay ururka dhakhaatiirta galmudug waxa uu sheegayaa sababaha loogu baahday in adeeg ambalaas ah laga hirgeliyo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
magaalada gaalkacyo magaalo koraysa ah magaala mataqaana isheeg dadkeedu laba dhinac kala degan yihiin sababtaasa sababtan ugu keentay ah in magaalada gaalkacyo haddii qofku rabo in dhinac laga qaado dhinaca kale la geeyo koostigu ay ka badanayso in caadi loo qaado oo hal dhinac loo kala qaado iyo in meeshii ay magaaladii laftirkeeda ay ku badan tahay dadka marakacyaasha loo yaqaano oo aada u soo badanaya islamarkaasna aan awoodin inay mataqaanaa kiristaan gaarigii magaaladooda guud ahaanba aan lahayn wax ambalaas ah oo si firi ah ku shaqeeya waa markii ugu horreysay oo gobolka mudug laga hirgeliyo adeeg ambalaas ah oo ka shaqaynaya deegaanada miyiga oo mararka qaar dadka ku dhaqan ay la kulmaan dhibaatooyin gaadiid la-aan oo goobaha caafimaadka loo gaarsiin waayo bukaanadoodii cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
door wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay haatan ku soo dhowaada heestaan ku dhiggeedu yahay qaaliluula iyo xasan gantaal
noola qofkii helaa qotoon joogsigeediyo qorteeda dheeriyo quruxdeeda fara badan quruxdeeda fara badan noola qofkii helaa qotoon joogsigeediyo qorteeda dheeriyo quruxdeeda fara badan quruxdeeda fara badan liibankii qayb iyo qoysu heelaa oo eedii qalaafiyo faraxayba dagabari roobaan laheediyo qafidaan la dagabari bankii qayb iyo qoysu heelaa oo quruxdii hargaysiyo qardhawaayo kulalada qafidahar dhexgeediyo qoraxay la dagabari qaybaheedaan aroskuugu qabla Waa qaali luule,
waa hagaag heestaasi qaaliluula iyo codka fanaanka xasan gantaal intaa haddii aynu kaga nimaadno haatana laascaanood magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ku taala xarun lagu tababaro dhallinyarada rabta inay bartaan farsamada gacanta gaar ahaan cilad bixinta telefoonada gacanta lagu qaato xaruntan ayaa sidoo kale lagu sameeyaa moobilada casriga ah ee ciladu ay gasho amaba hallaaba waxaana booqday wariyaha v o eda cabdikariim olol warbixintan ayaanu nooga soo diray nin dhallinyaro oo ka mid ah aqoon-yahanka gobolka sool ayaa magaalada laascanood ka hirgeliyay xarun lagu caawinaya dhallinyarada ayna xirfad ka helayaan cabdiraxmaan salebaan xadreeye ayaanu waxaan wax ka weydiinay xaruntani iyo waxyaabaha ay qabato iyo sida bulshada gobolka sool gaar ahaan dhallinyarada ay ugu adeegto xilli aanu ku booqanay xaruntaasi oo ay joogeen dhallinyaro kala duwan bismillahi raxmaan raxiim cabdikariinow waad mahadsan tahay xaruntan ujeedada ugu weyn ee aan u aasaasnay waxay ahayd kow in dhallinyarada ay xirfada ka kororsadaan baahida ay magaalada u qabtay cilad bixinta moobilada iyo kombyuutaradana ay meheradu buuxiso iyadoo ay dhici jirtay ciladahan oo kale aan hadeer xallinaa markay yimaadaan in loo dhiibo magaalooyinka hargeysa oo kale ay ka mid tahay bal cabdiraxmaan waxaad iga warantaa dhallinyaradu had iyo jeer waxay ka hadlaan waa xirfadda iyo siday u baran lahaayeen xirfad cusub marka laga yimaado bal waxyaaba aad ku tababarteen iyo qaabka ay u shaqeeyaan oo kale iyo noocyada ay ka kooban yihiin oo kale bal nooga waran cabdikariinow walaal waad mahadsan tahay marka hore waxaan teknolojiyadda la yidhaahdaa waa wax dhaynaamiga oo soconaya waxaa laga yaabaa haddaad qofka aad tababar siiso in uu tababarkii bartiisa uu taagnaane moobilo cusub software cusub uu soo baxo cilado cusub ay soo baxaan marka markood qofkan dhallinyarada waxaan ku tababarnaa inaan marka hore waxyaalaha baysigiska a barno markaan waxyaalaha baysigiska a baro qofka waxaan isna ku tareen garaynaa siuu teknolojiyadda ula socon lahaa si dhaynaamiga marka dhallinyaradan haddeer iyagaanba odhan karnaa wanaga horeeyaan wixii aanu barnay wax ka badan inay kororsadeen ama ciladaha had iyo jeer guud aad aragtaan ama ay u baahan yihiin dhallinyarado kale in laga caawiyo ciladu aad bay fara badan yihiin qof baa ku imaanaya waxaa laga yaabaa moobilkiisu inuusan wayfayga uusan ku shaqaynayn qof baa ku imaanaya dhiita ay ka tirtirantahay rabadhaatidii in loo soo celiyo qof baa ku imaanaya softwarekiisa doonaya ama moobilkiisa la doonaya in loo update gareeyo qof baa ku imaanaya moobilkiisa softwarekiiba uu ka baxay qof baa ku imaanaya moobilkiisa gmail account uu iskaga xidhay oo lookid yahay qof baa ku imaanaya iskaga xidhay batton ama screen lock qof baa ku imaanaya shaashadu ka jaban tahay qof baa ku imaanaya screenka uu ka jabay qof baa cilad combyuutarka u keenaya combyuutar softwareka uan shaqaynayn combyutar update u baahan combyutar interface raba in lagu shubo bal ka waran muhiimadda ay adiga ku leedahay iyo waxyaabaad isleedihiin waad u baahan tihiin si dhallinyarada loo garab istaago oo aad isleedihiin horumar fiican bay ka qayb qaadan kareen waxaa ka mid ah tusaale ahaan oo kale waxyaalaha rifaabishka lagu sameeyo in shaygii markuu jabo sidiisii lagu celin karo oo kale inagu maadaama haddeerna awood u lahayn laakiin haddeer intan aan hayno waxaan u malaynaya waxaan bannaanka uga baahannahay ma jirto ciladaha kale iyo in horey loo sii socdo un mooyaane dhallinyarada xaruntani timaada ayaa waxay ka waramayaan faa'iidada ay u lahayd inay xirfadan cilad saarista moobilada iyo telefoonada ay bartaan baashe maxamed xanaf waxa uu ka midka yahay dhallinyarada aan kula kulmay xaruntani waxa uuna ka sheekeynayaa xilligii uu hore uu yimid iyo haatani waxyaabaha iska bedeleen dhanka xirfadiisa marka laga hadlayo asalaamu calaykum marka hore waan salaamaya idaacadda v o a niyo markii hore meerkan meeshan kusoo biiray dee nin baan iska ahaa dee waxoogaa baan ka fahansanaa uun softwarkio waxaan hadda waxaan ahay nin bahalla badan baan xaliyaa borogaraamo badan oo waxaan ahay iminka nin injineera oo wax badan ka shaqeeya wallaahi dee isuma dhooniyo nin inaan iminka nin wax yaqaano gacantiisu gacanta ka shaqeynayaan ahay awal horena waxaan ahaa de nin dee aan wax dee xirfadaan lahayn marka aad bay wallaahi u kala dheeryihiiniyo bal ka waran waxyaabaha sida weyn ku soo jiita nin aad u nasiib badan baan soo arkaa maadaama waddankayo ka shaqaysanayo ka xamaalanayo oo de nin maanta isagu isku filan ahay oo aan awal horena de nin shaqaysanayo bilaa camal iska ahaa imkanaan xirfadyahan shaqaysanayo meel kastuu tagana ka shaqayn karayaahay bal ka waran waxyaabaad sida weyn halkan uga faa'iideynayo waxaad degatid oo kale waa mahad celinaya cabdikariin iyo xaruntan kasmo waxaanu ka faa'iidnay waxyaala badan oo ay ka mid yihiin softwarada iyo hardwarada anigu khaasaan waxaan ka shaqeeyaa softwareka iyo mobilada si softwarekooda loo hagaajin lahaa ama baaswordada gmailada waxyaalaha anloog oo dhan simikar log hadday noqoto iyo brograamka mobilku hadduu crash garoobo brograamka baxo wax kastoo dee software mobilku uga baahan yahay baan xaruntan ka qabtaa waana ka bartay oo waxyaala badan baan ka faa'iiday injineerka iyo markaad hadda xirfada baratay iyo waxyaaba iska kaa bedelay la firqi weyn baa udhexeeya markii hore xirfad saasa maanan aqoonin markaan xaruntan imi tababar baa lii siiyey aanu uga shaqaysan lahaa sidaan xirfadan ugu dardargelin lahaa oo bulshadan ugu shaqayn lahaa injineerkana aad baan ugu mahadcelinaya xirfadda uuna baray annaga iyo dhallinyaro badan oo kaleba marka horan xirfadan oo kale dhallinyaradu markay barato waxyaabaha idinka saaciidayso oo kale maxay ka mid tahayna kaasahaan annagu de waxaan uga faa'iidaysanay inaan matalan oo kale aan bilaa camalkii iyo inaan suuqa qofku iska warwareega dhallinyarada inuu ka raysto oo dhallinyaradana waxaan aada ugu dhiirigelinayaa inay ay xirfadda aada u bartaan xirfadda noocyadeeda kala duwan xaruntanna waxay ka caawinaysaa dhallinyarada oo dhan inay tababarto xirfadda noocan oo kalena ay barto haddaan waxaan ka mid ahay ardada jaamacadda yertri dugsiga sarena magaalada laascaanood kaga baxday ilaa haddana yertri ka dhigataa jaamacadda nugaal magaalada laascaanood welina kamaanan maarmin inaan xirfadeedii sii horumarino oo inaad shaqa shaqa abuur noqoto dee qof shaqadiisa abuurtay oo aan maanta cid shaqa u raadsan oo dee shaqa abuur sameeyey oo xirfadiisa garanayo cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood aad buu mahadsan yahay cabdikariim cabdilaahi olol oo warbixintaasi laascaanood nooga soo diray haatan dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa waxaa inoo soo diyaariyey axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horreyno koob kuryaalada qaaradda yurub ee uwefa champions league waxaa xalay dhacay kulamo isreeb ah oo loogu soo baxayo koobkaasi kooxda ayakis oo xilciyaareedkii lasoo dhaafay koobkaasi ka gaartay samafaynalka ayaa waxa ay la kulantay kooxda nikoshiya ee dalka qubrus waxaana ciyaartooda ay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah ciyaartaasi ayaa lugtii koowaad waxaana dhiman ciyaarta lugta labaad oo lagu ciyaari doono garoonka kooxda ayax ee magaalada amsterdam ee dalka holland kooxda c f r kalaj la yidhaahdana waxa ay la kulantay naadiga slaviya brag waxaase gurigeeda looga adkaaday gool iyo waxba kalaab guruj oo iyana aaday kooxda lask waxay ku soo badisay gool iyo waxba sidoo kale kulamo kaleh ayaa caawa dhici doona naadiga dinamo zekreb ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga rosenberg halka kooxda olombiakos ay la kulmi doonta kooxda f c kranesodar kooxda yang boysna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda karevana zevanda dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana ciyaaryahan paul pogba ayaa waxa uu la kulmay xadgudubyo dhinaca midabta koorka ah kadib markii badka twitterka ay sidaasi ku sameeyeen qaar ka mid ah taageerayaasha kooxdiisa kubadda cagsa ee manchester united arrintan ayaa waxay ka dambaysay kadib markii ciyaaryahan paul pogba uu sheegay rigoore ciyaartii ay kooxdiisa u martisay naadiga wolvis oo dhacday habeenkii isniinta ciyaartaasi ayaa waxaa ahayd barbardhac gool iyo goola markii bool bogba uu sheegay rigoorada waxaana haddii uu dhalin lahaa ay ciyaartu noqon lahayd laba iyo hal sidoo kale ka hor inta aanu qaadan rigooraha ayaa waxaa ka wada hadlay isaga iyo marcus rashford oo lugtii ugu dambaysay kooxdiisa ay rigoore heshay ciyaarta jelsiya gool dhaliyey waxaana taageerayaasha united ay doonayeen in uu rashford tuuro rigooradaasi hase yeeshee bool bogba ayaa qaatay waxaana markii ciyaartu imaatay kadib lagu sameeyey xadgudubyo waxaa arrintan si aad ah uga hadlaya warbaahinta dalka ingiriiska iyo sidoo kale ciyaaryahanadii hore ciyaaryahan phil nevel oo ka tirsanaan jira kooxda manchester united iminkan ah tababaraha kooxda kubadda cagta gabdhaha ee dalka ingiriiska ayaa waxa uu ciyaartooyda caalamka ugu baaqay in ay gebi ahaanba qaaldacaan baraha bulshada si ay u muujiyaan sida ay uga xun yihiin midabta koorka iyo isnaceebka halkaasi ka socda dhinaca kalena kooxda b s g ee dalka faransiiska ayaa waxa ay diiday yabo lacageed oo ah boqol iyo sagaashan milyan oo yuro oo kooxda barcelona ay u soo bandhigta si ay dib uga saxiixato ciyaaryahan neymar barcelona ayaa waxaa la sheegay in yabooheeda uu ka koobnaa afartan milyan oo yuuro oo ay bixinayso sannadkan oo amaah ah kadibna boqol iyo konton milyan ay ciyaaryahankani ku iibsanayso xilli ciyaareedka xiga aseyeeshe kooxda b s g ayaa la sheegay in durbadiiba ay ku gacan sayrtay yaboohaasi ciyaaryahan neymar ayaa wuxuu dhowaanahan muujinayay inaanu doonaynin inuu sii joogo kooxda b s g waxaana labadii kulan ee ugu horreeyey horyaalka dalka faransiiska ee kooxdiisa ciyaartay laga reebay ciyaaryahankani ayaa kooxda barcelona waxa uu uga soo tegay markii uu ku soo biiray naadiga b s g laba boqol iyo labaatan milyan oo yuuro waxaana b s g la sheegay in ay doonayso in ay hesho gebi ahaanba lacagtaasi amaba lacag ku dhow dhinaca kalena waxaa la ballaarinayaa horyaalka major league socker loo yaqaano ee dalka maraykanka oo iminka ka kooban afar iyo labaatan kooxood waxaana lagu soo daray koox cusub oo lagu dhawaaqay xalay waxaana kooxdaasi ay ka dhisnaan doontaa magaalada st louis ee gobolka missouri waxa ay ku soo biiri doontaa horyaalka sannadka laba kun iyo labaiyo labaatan haddii ay ku soo biirto xilligaasina waxa ay noqon doontaa kooxda soddonaad waxaa dhowaan ku soo biiri doona horyaalka koox uu leeyahay david beckham oo la yidhaahdo inter miami iyo koox kale oo iyana la yidhaahdo nashville oo ku soo biiri doona xil ciyaareedka soo socda sanadka waxaa ku soo biiri doonta kooxda austin f c ee gobolka texas halka sanadka ay kusoo biiri doonta kooxda cusub ee xalay lagu dhawaaqay ee st louis waxaana horyaalka markaas uu noqon doonaa soddon kooxood xubinta cayaarahana waa naga intaas
waa hagaag mar kale ayaynu dhinacii heesaha ku noqonaynaa waxaan noo soo qabanayaa heesta ay ku luuqaynayso fanaanada farxiya fiska
xidigiyo cimilada aduunyada
dabeecaddeennii duurnimo ee barnaamijka dhallinyada waa naga intaas intaan mar kale hawada kulmi doono dhegaystayaal waa zaare ciila nuur anigoo ah ibraahim xasan naadurey iyo jimi fari oo idinla nabadgeli
Idi